فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysa doontaan alfurqaan oo baahisay waxyar ka hor muuqaal soconaya labaatan daqiiqo oo cinwaan looga dhigay dhibaato intee la eg ayaa ka dhalan karta canshuurta uu soo rogay xasan sheekh maxamuud barnaamijka ayaad ku maqli doontaan muuqaalka oo faah-faahsan itoobiya oo ka hor timid qorshaha xiga admis iyo dowrka dowladda masar itoobiya ma soomaali ayay leedahay muxuu yahay nuxurka hadalka itoobiya ka soo baxay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamka ayaad maqli doontaan waa mar kaliya dhuuxa
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa habeennimo khamiis ah shan iyo labaatanka bisha labaad sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan siddeed iyo labaatanka bisha sideedaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeya ee umuuraha caalamka waxa isku soo duway oo noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir dad badan ayaa ku dhaawacmay duqin madaafiic loo adeegsaday oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanka abucariif ah ee bariga magaalada dirilbalax ee bartamaha marinka khaza dhacda sidoo kale duqin aad u xoogan ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanka bani sahil ee bariga magaalada kanyonis ee koonfurta marinka waxayna duqayntaas sababtay istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawaca kuwo kaloo aad u badan duqaymo kala duwan oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaano badan oo ku yaala marinka waxaa ku shahiiday in ka badan soddon iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan halka sidoo kale ay ciidamada yuhuudda duuqeen aad u xoogan ay ku beegsadeen madarase ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah waxaana halkaasi ku shahiiday siddeed ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan shuhaadaya dhaawacyo kala duwan ayaa ka dhashay duqayn xoogan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza halka sidoo kale ay ciidamada yuhuudda duqeeyeen deegaanka carabiya ee dhaca waqooyiga magaalada rafax khasaare kala duwan ayaan halkaasi ka dhashay saddex ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqayn ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah islamarkaana ku socdaalayay deegaanka azuweyda ee bariga magaalada khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waree soo saartay saacado kahor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan afar dhacdo xasuuq wuxuushlimo ah afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay waxaana xasuuqaasi ku shahiiday dad gaaraya konton iyo siddeed ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol soddon iyo kow ruux oo kale xasuuqan ayaa waxaa inta badan martigelinayey deegaanadii ku nool yihiin dadka qaxootiga ah geesta kale waxay ciidamada muqaamada gaari ciidan ku qarxiyeen xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale dagaalyahanada muqaamada waxay howlgal qaansi ama shiisha ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada soo duuliyaasha sahayuuniyadda xilli uu ku sugnaa dhabarka dambe ee dhismo lagu magacaabo sallad nujuum ee xaafaddaasi ku yaala hogaamiyaha t b l f oo soo saaray amar uu xilka uga qaadayo madaxweynaha maamulka tigrayga waxaa sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya jabcadda xoreynta qowmiyadda tigrayga ee dagaalka culus la soo gashay dowladda ethoobiya ee uu hogaamiyo abiy axmed war-saxaafadeed ka soo baxay kooxda t b l f ayaa lagu eriyey dhammaan madaxda maamulada gobollada iyo degmooyinka waqooyiga ethoobiya ee uu horey u magacaabay kitaajuriida oo ahaa madaxweynihii kumeel gaarka ee ismaamulka tigrayga debreson gebra mika'il oo ah ninkii dhowaan loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha kooxda t b l f ayaa war u soo saaray ku sheegay in kidaajo uusan waxba magacaabi karin islamarkaana laga saaray xubnaha kooxda warqad loo qeybiyey xafiisyada kala duwan ee waaxaha maamulka ayaa lagu faray inaysan wax macaamil lah la yeelan karin madaxweynihii oo dha ismaamulka tigrayga jabadda t b l f ayaa hadda u kala qaybsantay laba garab gidaajo riida ayaa hadda noqonaya wakiilka abiy axmed ee gobolka wuxuuna taageere ka helayaa saraakiil ciidan oo loo bixiyey ciidanka difaaca tigrayga oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaana t d f kala qaybsanaanta cusub ee soo kala dhexgashay jabadda tigrayga ayaa sababi karta dagaal daaqili ah oo mar kale dib uga qarxa waqooyiga etoobiya cidda keliya ee khilaafka cusub ka faa'iidaysan karta ayaana ah nidaamka abiy axmed oo colaad gaamurtiyey kala dhexayso t b l f buundooyin ku yaala waddanka suudan oo loo dhisay inay ka soo gudbaan gargaarka bani'aadilnimo oo dumay iyo caqabado soo wajahay kooxaha gargaarka kolonyada gargaarka bani'aadilnimo ee ku wajahan gobolka daarfuur iyo meelo kale oo suudaan ka mid ah ayaa waxaa caqabad ku noqday daadad ku dhuftay dalka kadib markii roobab xoogan ay ka deen waddankaasi suudaan marinka adre ee suudaan iyo jaad oo dhowaan loo furay inay gargaarka ka soo gudbaan ayaa wajahaya caqabad dheeri ah taasoo ah burbur soo gaaray buundooyinkii muhiimka u ahaa isku socodka gobolka daarfuur daadadkan ayaa burburiyey buundada dooxada azuun ee ku taala waadiyi barey oo konton kilomitir dhanka bari ka xigta magaalada morna iyo galbeedka daarfuur afar ka mid ah buundooyinka muhiimka ee isku xidha daarfuur ayaa burburay kadib fatahaado xoogan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka dahay galbeedka iyo qaybo kale oo dalkaasi ka mid ah tani ayaana ka dhigan inuu go-ay isku xidhka bariga galbeedka bartamaha iyo koonfurta daarfuur waana gobolka baahida ugu badan ee bani'aadanlimay ka jirto warbaahinta ayaa soo tebinaysa in tobannaan qof ay dhinteen kadib markii uu xadii dumay biyo xereen kaarabaad oo konton siddeed kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada boorta suudaan magaaladan ayaana waxaa hadda ku shaqeeya dowladda milatariga diblomaasiyiinta iyo hay-adaha gargaarka sidoo kale waxaa ku soo barakacay boqolaal kun oo barakacyaal ah etoobiya oo kordhisay korontada uu dhalinayo biyoxereenkan nahda ee niil dowladda etoobiya ayaa si rasmi ah u sheegtay inay kordhisay korontada uu dhalinayo biyoxereenka nahda ee ka dhistay webiga niil war ka soo baxay hay-adda gacanta ku haysa biyoxereenka nahda ayaa lagu sheegay in marxaladii dhismaha biyoxereenka uu soo gabagaboobay markaana ay bilaabatay shaqada waxay intaa ku darteen laba torbino midkiiba uu soo saaro dabdhan afar boqol oo migawayd uu shaqo bilaabay halka ay horey usii shaqaynayeen laba torbin oo midkiiba uu dhaliyo dabdhan saddex boqol toddobaatan iyo shan migawayd taasoo ka dhigan in wadarta guud dabka uu dhaliyo biyoxereenka ay iminka gaadhayso kun shan boqol iyo konton migawayd biyoxereenka nahada ayay dowladda etoobiya ku howlaneed dhismihiisa muddo sanada waxayna u aragtaa inuu yahay mashruuc qaran oo etoobiya u horseedaya inay ka mid noqoto dalalka ugu wax soo saarka badan afrika marka laga hadlo korontada biyoxereenkan ayaa saameyn ku yeeshay sadkii ay biyaha aan niil ku lahaayeen dalalka masar iyo suudaan dalalkan ayaan qaadin wax tallaabo ah waan ka hayn cambaarin afka ah taas waan abiy axmed marna dhig jalaq u siinin dowladda masar ayaa marar badan ku goodisay inay ka hortagayso biyoxereenkani oo ay sheegtay inuu halisku yahay nolosha dadka masaarida natiijadana waxay noqotay in xukuumadda alqaahira ay far u nuuxin weyso xukuumadda adis ababa intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم xagga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan dowladda itoobiya ayaa ka hortimid qorshaha xiga atmis iyo dowrka dowladda masar maxaa ka jira in itoobiya ay si adag uga hortimid calooshood u shaqaystayaal ay masar keento soomaaliya itoobiya ma soomaali ayay leedahay muxuu yahay nuxurka hadalka itoobiya ka soo baxay ee goordhow la baahiyey haddaba bayaankaasi iyo macluumaadka uu xambaarsanaa waxaa noo soo jeedinaya waryaheena mahad cubay waad mahadsan tahay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda itoobiya ayaa si adag looga hor yimid ololo uu wado xasan sheekh oo ah haddii ciidamada atmis ay ka baxaan soomaaliya in lagu bedelo ciidamo aan badnayn oo ay ka mid noqon karto dowladda masar sida ay ballan qaaday xukuumadda qaahira bayaankan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in adis ababa ay ka walacsan tahay isbeddelka lagu samaynayo howlgalka atmis kaasoo lagu beddelayo mid cusub oo loogu magacdaray osom waxaana ay itoobiya ku tilmaamtay qorshahaasi mid halis gelinaya mandiqadda sida ay hadalka u dhigtay dowladda itoobiya waxay sheegtay in isbeddelkan ay isku diyaarinayaan midowda afrika iyo qaramada midoobay uu mandiqadda gelinayo xaalad mugdi ah etoobiyana aanay marnabo suuragal ahayn inay indhaha ka daawato waxa dhacaya halka dhinacyada kale ay tallaabooyin qaadayaan sida warka loo dhigay etoobiya waxay ku aadaysay dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud inay qaadayso tallaabooyin halis gelinayo amniga gobolka iyadoo xiriir la samaynaysa jihooyin kale taasoo ah masar inkastoo bayaanka etoobiya looga leexday xusitaanka arrintan waa markii ugu horreysay oo ay dowladda etoobiya ka hadasho go'aanka dhowaan ka soo baxay midowda afrika ee lagu sheegay in howlgalka atmis lagu beddelayo howlgal kale oo ka xajmi yar kaasoo awoodda ugu badan ku bixinaya ilaalinta magaalooyinka waaweyn ee ay ka howlgalaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadeeda howlgalka cusub ee osom oo aan ilaa iyo hadda dhaqaalihiisa meel la saarin ayaa waxaa ka qayb ah dalka masar oo ay xurguf siyaasadeed kala dhexayso etoobiya wakhti xaadirkanna heshiis iskaashi la saxiixatay dowladda federaalka tan ayaana ah tallaabo ka caraysiisay adis ababa warka ka soo baxay etoobiya ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay soo caga dhigteen diyaarado ay leedahay masar oo sida la sheegay siday saraakiil masaari ah iyo sanado ciidan taasoo qayb ka ah iskaashiga militari ee dhex maraya dowladda federaalka iyo nidaamka siisi etoobiya ayaa waddo olole ay ku cunaqabataynayso masaarida iyadoo weli wada buuxinta biyo-xireenka nahda
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waagaagka warbaahinta alfurqaan ayaa baahisay waxyar ka hor muuqaal soconaya labaatan daqiiqo kaas oo ciwaan looga dhigay dhibaato intee la eg ayaa ka dhalan karta canshuurta uu soo rogay xasan sheekh maxamuud بسم الله الرحمن الرحيم
dalka naga baxa waxaa tihiin duulinka harsaday duulinka harsaday shacbigii daruufeysana ay nololu diideen aakhira dadkii degana waad soo daldalateen soomaalida dalkaya dibadda baan baaqu dirayaa baaqu dirayaa diintiinniyaa daafacdeen kana dayowdeen gaaladii dumaysay aad tahriibugu canshuur canshuur xaddhaaf ah iyo baad waa ereyada ugu badan ee maalmahan qabsaday warbaahinta soomaalida canshuurta ha la bixiyo canshuurihii hore oo ummadda inta laga qaata aan waxba lagu qabanaynin maxay uga duwantaa canshuur xaddhaaf meelay u socota aan la ogeen ha ibir nagala dhigo canshuurtaas baaddaa la qaadayo meelay ujeedda aan la aqoonin ee soomaaliyay dalkeennii miyaan cadow ku soo duulin dadnimadii dir iyo farac tan iyo markii reer galbeedku go'aamiyeen bixitaanka ciidanka atmis islamarkaana sheegeen inaysan awoodi karin inay siiyaan dhaqaalihii ay soomaaliya ku joogeen dowladda federaalka waxaa ku soo furmay culays tiiyoo ay u sii dheer tahay in dowladda qudheeda lagu wargeliyey in laga jari doono taageeradii maaliyadeed ee la siin jiray adduunka laba sana hadda kadib waxaa la leeyahay waxaan idinka joojinaynaa kaalmada aan idiin siino ee soomaaliya haddii la rabo marka inaan isku filnaano maalin walba haddaan xalana nalka maamulo oo aan maalin walba dad u hoggaansano ayadana mushkilad weyn oo waddankeenna aan horumar la gaarayn
dowladda federaalka waxaa u soo baxday inay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho ku soo dallacdo lacagihii ay reer galbeed ku jarteen si loo suurogeliyo inay dalka sii joogaan labiyo toban kun oo askari oo shisheeye ah kana mid yihiin ciidamada itoobiya
waxaan la soconaa cadaasyada xooggan ee kooxda riddada lagu saaray inay keento dhaqaale lagu sii socodsiiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu hayo dalkan
dowladda federaalka oo ka duulaysa culeysyada ku soo furmay iyo farriimaha kaga yimid reer galbeedka waxay soo rogtay canshuur xaddhaaf ah oo dadka laga qaado boqolkiiba shan bulshadana aan loo aabayeelin
marka ganacsatada soomaaliyeed
meheradaha haysta ee wax gadaya ama adeeg gadaya ama alaab gadaya waxaa la farayaa in qiimaha ay boqolkiiba shan ay saaran tahay boqolkiiba shantaana ay fuliyaan dowladduna ay systemkaas ku urursan doonto kuna goosan doonto cashuurtaas
arrintan waxay bulshada ku keentay culays waxaana ka dhashay dareen xooggan oo looga soo horjeedo
intaas anaga shacab haddaanahay xanuun weynaa ku qabnaa eedlamaad anaga dad dan yaraanahay maanta haddaad laba doolar soo heshid oo xaafadda awtuura aa dhahdi oo hal doolar shan sid kaasii go'o guri maxay u tartaa waa baawuraac meel dheeraa ka imaana ceelashaa degannahay maxay noo sii tartaa okay dadka oo waxaan soo kordhiyeen hal midaan kula talinaa baashaan hadda way dhowday dabaqabashay leedahay wallaahi bilaahi haddii kale cudur aan la kasayna dadka dhex dilaaci doon uqubo waay waxaan oo kale waxaan dad waxaa cuni hoteelo jiifaan ani cambahaasaa ka ganacsadaa u jeedid hadda hal doorar qof ii gatay halkii door hadda shan senti la reebto lacagta xagee u raacana waxaa la canshuuraa baawarkaa la canshuuraa ex kontarooloo soo mara sa isbaar lagu soo qaada lafiisaa la waayna xamar waxaa lagaa sii gadana haddii la dhaho oo halkii doorar wax laga sii jarto maxaa ka faa'iideynaa aniga waa iskaga sabrayn wax walba canshuura xaddhaaf meelay u socta aan la ogeen eber nagala dhigay bakaaraha ma fahmino waxaan nahay mootaaley marka canshuuray dawladdu naga qaadaa dawladdu annaga sida inaan nahay waxa carabtu ay ku tilmaanta xuthaala bashariya waxaanan nooleen ama qashin dad qashin ahoo nool camal ee dawladda nagula dhaqantaa xuquuqdeenna dawladda nama siiso war waxaan leennahay canshuurtaan naga dhima shan iyo tobanka doolar madaale wuxuu yidhi e b marka leenahay canshuurta waa dhimeynaa waxbana ma dhimin waa shan shan iyo tobankii doolar aa dhiibnaa war madaalow haddaad qur'aan taqaan aad ilaahay og tahay yaa ninka madaalo sidiisa allama yaclam bianna allaha yaraa war inuu ilaahay arkaa ma oga miyaa madaalo marka hoosaan noogu tumanaayo haddana magaalada waxaa la keenay taraafiik tiro badan oo la leeyahay taraafiik ayagoo jaam kala furaa ma aragno mowtaaliya ku dhegay ama ama leysin gooso war leysin anaa gooso ama saddex boqoloo doolar waa leysinkii leysinkii dadaa dhaqaale ka sameeyana dadaa guryo ka dhistay war leysinka waxa loo sameeya adduunka leysin waxaa loo qaataa in qofkan xirfaddiisa daroolnimo lagu hubiyo maaho aniga iga hubi lacag macquul la iga qaado laakiin saddex boqoloo doolar anoo moota kilo ku wado oo shan iyo toban doolar canshuura laiga rabo ya oo hal maalin shaqayna awoodooyinka xiran yihin saddex boqoloo doolar leysin intaan ka keenaa war meeshaan waa ku cadaabannahay dawladdii markii la yidhi shaqo keena waxay dhahay shaqaysta annagii shaqaysanin cadaabina geliya su-aasha meesha taalla waxay tahay canshuurta hadda la soo siyaadiyo oo la sheegayo oo taka seelka ah canshuurihii hore oo ummadda inta laga qaata aan waxba lagu qabanaynin maxay uga duwan tahay waxay uga duwan tahay male marka waxaa la rabaa waddankii weli barnaamijkan ma joogo culayskan hadda waxa keliya oo kusii koobmi doonaa waxay tahay magaalada muqdisho oo keliya ah taas marka waxay keenaysaa in hadhow dadka magaalada muqdisho ay nacaan ganacsatada meelo kale ay wax ka soo degsadaan in ayaga mataqaana tuuganimo la baro oo lacagii marjantigii meelihii waxay ku dirsanayeen inay iska dhaafaan waxyaabahaas dhan soo socda anagu mana yeelin waxaan dhici doonta xamar in lagu kala guuro oo qofba meesha u carar karo u cararo kuwii dekada kuwii dekada laga qaadayay oo guryaha laka cashuuraan ku soo celin waayay magaalada biyaha la mari weyne wasaqaan la mari weyne haddana in la yidhaahdo biilkii baa loo soo dhiganaya mana yeelino mana naga surjoodo anaga waxaan wasaaradda anugu baaq u dira maayo waa nima usoo shaqo tegay beyla shabalna dhacay oo hargeysa guriga ka dhistay oo boorima kana inuu dhaco rabaa jeebkeena dhaco mana ka yeelino nimanka baniyaala oo dekeddan maamulo oo toban sano ku haystay maxmiyad oo dadkii baabi'iyey oo naftooda maahane aan naf kale u oggolayn ayaan ka cabanaynaa oo ay gacan siiso wasaaradda gaadiidka cirkiya dhulka ayaa meesha ku haysa iyo ganacsatada jambarka labadaas qolo iyo ayaga ayaa gaadiidka ummadda soomaaliyeed qarribay waxay kaloo sameeyaan baabuurka waxay ka qaadayaan boqol iyo afartan boqol iyo afartankaas markay ka qaadaanna toban doolar bay waxay ku qoraan boonada inta kale meelay aadda kaala weydeen war xaggee geysaan markaan la yidhaahna waxay yidhaahdaan waxbaan ku kala furdaaminaa anigu canshuurta waa iga go'day waa bajaadlaan ahay qaymiga shalay aan ku qaadaya shadaalkii lagu siinayey wax lagu daray wax culaysana uma arka saastay tayo anigana waxaan ku sii daraa dadkii oo aan qaadayo kastam ka ahay baan ku sii daraa oo ugu sii qaadaa waxa isbeddelay ganacsata waa ku darsatay xaqiiqda meel kastay wax uga darsatay ku darsasada shadda ay ku darsatane olana gaadiidlayda maadaama aan nahay shacabkaan ugu sii daraynaa ganacsatadu ma aha iyaga qofka bixinaya konsumarka bixinaya laakiin iyagu waxay ka cabsanayaan intii layga gadan jira laygama gadanayo marka qofku haddii badato reydka wuxuu yaraynaa barka jeebkiisii xayra meeshuu kiila ka isticmaali jiro meeshaa saddex abuu rooti ka cun jirta laba cune asiguu ku baaraa marka canshuurtana hore waxay u joogtay limit oo dhowr cashuuraa laga soo qaaday intaas midna waa ku saxayir ay ka dacwoonayeen waddankii ila waa joognaa hay-ada aan dawli ahayna wax badanaa qaada private companies afar odayaa isku imaanaya nabadoonna canshuur u dhacdaa jirto iyo dhuwab iyo jinni hay-ad oo koox samaysatay waxay leeyihin intaan reedkaas canshuurtaas cusubaa soo alifayna ama dakhliga kharajkaas waxaas laga qaadaya serviceka servicea loo baahnayba iga alifay adugu iyo qasab reedkana anaa qaadanaya nin siyaasiya inuu yidhaah ama xildhibaan ha noqdo ama siyaasiyiin horaa ku jiraan oo qaataan ganacsataa ku jirto oo iyagu abuurteen project u gaara lacagtaasna boqolka sideetan waxay aadeen dadaan dowladdi ba ama siyaasi hore ha noqdo ama mid hadda jooga ha noqdo ama ganacsada ama nin oday dhaqameeda canshuurtan waxay dhashaa idiin sheegaya waxay dhashay faadka canshuurta faadka ahaan ka hadlaaya dadka raba inay warka isku qaldaan canshuur oo dhan ay soo qabanayaan annaga faadka leeba ka hadlaynaaba saaxiibayaalo canshuurta faadka waxay dhashay dadka in lagu kordhiyo badeecadii maalin dhoweyto wiil oo aad u murugaysana wuxuu igu yidhi haaf bariisa hal doolaraa ku cuni jira hal doolar io baraa laygu kordhiyo hal doolar io baraa leeyidhi waxaan iriyo yidhi shanta sinti waaba idiin ogolahaye nus doolarka xaggee u wadaan oo ii saarteen waa lagu kordhiyey la socda kullayna igama dhegay yiridiin
xasan sheekh ayaa sheegay in bishii julaay oo keliya ay dadka muqdisho ka qaadeen canshuur xaddaaf ah isagoo muujiyey haddii qorshahan uu hirgalo inuu aad u badan doono dakhliga uu ka helayo dadweynaha maalin dhoweyta waxaan aad iyo aad ugu farxay oo ay wasaaradda maaliyadda riboort ay iikan ku yeelay bishii juulaay ee naga dhammaatay kirada guryaha in hal milyan oo cashuur ay ka soo xirootay waa bishii juulaay bis kontonkii kun say u soo kordhayso usoo kordhayso usoo kordhaysay milyanay maru haysaa labada sanoo dhimanna meeqay sii gaari doontaa ilaa waa socotaa maalin walba mid cusubon weriga cashuur laga qaadana loo tago waa laleeyahay keen sistamka markii la dejiyo ee weliba sistamkan casriga ee danabaysan ee dijitaalka laleeyahay lagu shaqeeyo mar kasta oo ay yaraato laba gacmood oo lacag kaasha isu dhiibaayo mar kasta oo yaraato waa mar kasta oo ammaanadu ay kor u kacdo dakhliga dowladduna uu kor u kaco waay
canshuurta guryaha laga qaado okay canshuurta guryaha laga qaado guriga ninka iska leh guri dhanuu leeyahay guriga sharciyou leeyahay nootaayaa loogu soo sharciyeeyey gurigii dhammaan ninkii iska lahaa asoo la aadin aa islaanta umusha ah iyo masaakiinta kirada ku deggan guriga waa la xirxiraa maalin kasta xildhibaanayaal saas ma ogtihiin horta masaakiinta guryaha loogu tagaa waa la soo xiraa ilaa lacagta la dhiibana lama sii daayo war maxaa miskiinkaa loo xiraayaa sistemaa maalin kasta la sheegaahe muxuu yahay sistamka kala badbaadi waaye kiraystaha iyo milkiilaha maa milkiilaha la waco maa milkiilaha xogtiisa la raadiyo sidee miskiinkan loo soo xiraayaa waa dhibaato haysato shacabka waxaan ka soo qaadanayaa qodobka oo kaga hadlay korarka shanta maaragtay ay keentay oo uu yidhi waxaan bil gudaheed soo xarootay hal milyan oo ka soo xarootay guryaha ijaarkooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay arrintaasi ma ahan daqli soo xarood waa sicir barar aad ka hirgelisay magaalada muqdisho waxayna u dhigataa toban kun oo reer oo mid walbaa huba boqolkii doolar oo bishii cuni lahay laga qaaday oo bil qaday taas maxaa haddana ka muuqanaya oo aad ku sheegta meesha inuu adiga iyo ra-iisul wasaaraha wasiirka maaliyaddu inii dhigay presentation oo inkugu caddaynayo tirada lacagta soo xarootay taasoo ka bilaabatay bishii hal milyan meesha ay ka ahaan jirtay lix boqol oo kun taasoo macnaha taargetkeedu yahay sanadkii inay soo xarooto labayo toban milyan ilaa labaatan milyan oo ka soo xaroonaysa gobolka banaadir dhinaca kirada guryaha u fiirso arintaas iyada ah ma ahan daqli soo xaroonaya madaxweyne xasan ee waxay tahay sicir barar laga abuurayo gobolka banaadir maalin dhaweyta waxaan aad iyo aad ugu farxay oo ay wasaaradda maaliyadda riboor ay ii keentay ku yeelay bisha juulaay ee naga dhammaatay kirada guryaha in hal milyan oo cashuur ay kasoo xarootay marka bo- bo- halka milyan ee labayo toban marka lugta labayo tobanka milyana haddaad isticmaasho garaafka uu kuu keenay ee ah strandland garaafka oo lagu fu- lagu furfuro y is equal to m s- y is equal to mx plus c where the m is the gradient and the y iyo y inter- as- intercept and z the co- constants of y intercept waxaan leenahay arrintaasu sax maaha waa inaad dhegaysato garaafka iyo qaylada iyo arrimaha ka imaanaya ee presentationka ah dadka gobolka banaadir waxaa ka mid a go- presentationka ay gobolka banaadir kuusoo gudbinayaan boqolkiiba toddobaatan inay dadka muqdisho aysan awoodin inay hal mar wax cunaan in badanna arrintan waa kugu celcelinaya dugaa fadaxan baariyo aad tihiin gaala doorbiday gaala doorbidaya dalka nooga baxa waxaad tihiin dowladda federaalku inay hesho canshuuraha xaddaafka ah waxa uu suuro gelinayay shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada sida ay iyaduba sheegtay kuwaasoo bixinaya dhaqdhaqaaqa iyo xogta macaamiishooda una jaraya dowladda federaalka canshuurta boqolkiiba shanta ah xasan sheekh ayaa si aan qarsoodi ahayn ganacsatada ugu ammaanay inay hayaan shaqo badan oo ay dowladdiisu qaban lahayd ganacsataduna waxa ay noqdeen gacantii ileen dowladdu qof qof uma hor istaagi karta shacabka qofka koobka shaha cabaya iyo midka dhalada biyaha gatay iyo midka du- muxuu ahaaye guriga gatay iyo midka maxaanku idhahdaaye ee maqaayadda saxan biriisa ka cunay dowladdu intay hor istaagto mid walba warkeen adiga cashuurtii ma dhihi karto laakiin ganacsadahani ganacsigiisi iyo dukaankiisii iyo sistamkiisii iyo kombyuutarkiisii iyo wixiisii haddaanay shaqaynin de waa sida aan sheegnay dowladdu qof walba wuxuu koobka shaahu cabay iyo dharadii biyaha u gatay ma ag istaagi kari lahayn ganacsatadu waa mahadsan tahay shaqo aad iyo aad u weynay fududaysay qabtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan soo saartay digniintii ugu cuslayd iyadoo ka jawaabaysa cabashada dadweynaha iyo siyaasadda dowladda federaalka ee ah in dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed lagu biilo ciidamada shisheeye
waxaan digniin kama dambaysa siinaynaa shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka ka dhanka ah xoolaha dadka muslimiinta ah ee xoogga looga qaadanayo waxaan u sheegaynaa inay faraha kala baxaan qorshayaasha gurracan ee ummadda u horseedaya fakriga iyo saboolnimada shirkadaha bunuugta iyo shakhsi walba ee ku lug leh boobka dhaqaalaha shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee u hoggaansami waaya digniinta waxaan ka qaadi doonnaa tallaabo waafaqsan shareecada islaamka insha allahu tacaala weynsi daaquudka soomaaliyey waa degniin culus waa degniin culus ilaahay dastuurkiisiyaad xildhibaanada dowladda federaalka oo ka baqaya in bulshadu kacdoon ku samayso dowladda federaalka ayaa qaba in xasan sheekh iyo xukuumaddiisu ka laabtaan canshuurahan xaddaafka ah iyagoo ku tilmaamaya mid aan iyaga sharciyad ka haysan oo baad ah waxaa dhici kardha qofka qutub duruuriga soo iibsanaya oo maalintii shan doolar soo shaqaystay oo shantii doolar rabo inuu ku soo iibsado wax yar oo oo noloshuu ku debiran lahaa in la dhaho hal doolar iyo barbaa v p a-ga marka arrintaas inaynu dib u fiirino oo waxyaalaha duruuriyaadka ah iyo caafimaadka bulshada oo ay ka mid tahay iyo waxbarashada in iyadana dib loo eego hodhow culays baa ka imaanaya waxay imaanaysaa in in dadku kacdoon uu ka yimaado waxay imaanaysaa in la bixin waayo waxay bi- imaanaysaa mararka qaarkood in maadaama waxaan regulationis bulsho- cashuurna sideedaba laba qodob baa in la bixiyo bulshada sababo ah waa daahfurnaanta maaliyadeed ee kalsoonida lagu qabo dowladda waa qodobka koowaad waxaan inay si saxa u maaraynayso meel saxa tegayso waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxa weeye raalli ahaanshaha bulshada qofka nin wixii raalli u ku yahay bixinaayo waa ognahay regulationska cashuurta iyo waxyaalahaas inaysan ahayn ee, meel saxa loo marin dowladdu iyadoo aan ka fiirsan waxa ay dadka ku soo rogayso ayay qaraar iska gaadhaa iyadoo aan la tashi ganacsatada la samayn runta ganacsiga la samayn een, wadatashi bay intay qol galaan bay wax isu sheeg sheegaan isbuudhan baa sidaa laga lahaa maraykan baa sidaa laga qaadaa east africa laga qaadaa waxaasay isugu sheekeeyaan iyagoo aan ka warhayn dakhliga ninka ganacsadaha soo gala mid waxaan waxaan maqlayay nin leh jabuuti maraykan sweden war dhaqaalaha qofkan soomaaliga uu haysto weynisa kan aad ganacsatada u taqaana muxuu haystaa boqol kun buu haystaa konton kun buu haystaa laba boqoloo kun buu haystaa waxaasaa ganacsato ku ah waxaasaa dhaqaale ku ah qofka shicibkaahi muxuu haystaa hal doolar maalintii dakhligiisu ma- ma dhammaa markaa intee saaraysaa canshuur canshuurtaas baadaa la qaadaayo meel ay ujeedda aan la aqoonin inay wasaaradda maaliyadda toos u aaddo midka dekedaha la faramaraorso ha noqoto iyo midka isbaarooyinka waddada taalla ha noqdaan waxaan rabnaa khasnadda dowladda inay ku dhacdo waxa laga qabtana aan aragno canshuurta waxaa loo qaadaa in dalku lagu dhiso laamiyaal la dhiso waxay barashada lagu kobciyo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu bulshada soomaaliyeed u sheegay inay hantidooda kala baxaan bangiyada iyo shirkadaha ku lugta leh ololaha lagu qaadanayo hantida ummadda soomaaliyeed
dalkeennii miyaan cadow ku soo duulin dadnimadii dhir iyo faraceed maan la kala daadin dumarkiiyo carruurtii miyaan daqarra loo geysan
falanqeeyayaashu waxay aaminsan yihiin in in badan oo ka mid ah shirkadaha waaweyn iyo bangiyada waddanka inay halis kala kulmi karaan siyaasadda ay maanta ku shaqeeyaan taasoo ka maran mabda' yoolkeeduna yahay oo keliya maxaa macaash leh oo dhaqaale laga helaa
ganacsataduna waxa ay noqdeen gacantii ileen dowladdu qof qof uma hor istaagi karta shacabka qofka koobka shaaha cabbaya iyo midka dhalada biyaha gatay iyo midka du- muxuu ahaaye guriga gatay iyo midka maxaanku yidhahdaaye ee maqaayadda saxan biriisa ka cunay dowladdu intay hor istaagto mid walba warkeen adiga cashuurtii ma dhihi karto laakiin ganacsadahani ganacsigiisii iyo dukaankiisii iyo sistamkiisii iyo kombiyuutarkiisii iyo wixiisii haddaanay shaqaynin de waa sida aan sheegnay dowladdu qof walba wuxuu koobka shaahu cabay iyo dhaladii biyaha u gatay ma ag istaagi kari lahayn ganacsatadu waa mahadsan tahay shaqo aad iyo aad u weynay fududaysay qabtay waxaan dhammaan bangiyada shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay u sheegaynaa inuu khiyaarku gacantooda ku jiro waxa u furanna ay tahay oo keliya inay kala doortaan inay madax bannaanidooda dhowraan ilaaliyaan ballantii ay ka qaadeen bulshada ee ahayd inay maalkooda u xifdinayaan xogahooda u ilaalinayaan ammaanada loo dhiibtayna soo celinayaan xilligii looga baahdo ama inay la saftaan nidaamka riddada ah oo ay ka qayb qaataan boobka lagu hayo hantida shacabka kadibna u diyaargaroobaan ciqaabta ay ka helaan xukunka shareecada islaamka si kastaba ha ahaatee waxaa laga dhur sugayaa natiijada ka soo baxda digniinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay dhammaato muddada toddobada maalmood ee ay shacabka ugu baaqeen inay hantidooda ka badbaadsadaan shirkadaha iyo bankiyada ay ku tilmaamtay khaa'imiin u bareeray inay hantida ummadda soomaaliyeed u baylihiyaan cadowgooda damiirlaa wayaalow ka kacawan idiin digaye darxumaan idiin muuqan aan daaqad ka arkaaye
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waagaagka markaana kusoo dhowaada xubinta caafimaadka doctor qorax abdulqaadir oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ee fadhiista isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa noo soo jeedinaya xubinta ee dhegeysi haboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waxaa loo yaqaana bidaarta ee ku dhacda ragga iyo dumarkaba dadka qaar waxa ay aaminsan yihiin in qofka bidaarta leh uu ka maskax fiican yahay dadka kale ama uu aad uga caqli badan yahay kuwo kale waxa ay leeyihiin bidaartu waa aafo iyo cudur maxaad ka leedahay adigu ka dhaqtar ahaan bismillaah waa mahadsantaha bidaar ama alobesia waxay weydiisay ma cudur iska caadi aha oo aan daawo lahayna mase waa mase waa cudur daawo leh bidaarta qaarna daawo ay leedahay qaarna daawo ma lahan marka waxyaalaha keena ama daawo ha lahaato ama aysan lahaan ama kala hormarayno aan dul maraynaa waxaa ka mid ah waxyaalaha keena inay qofku bidaar ku dhacdo hereditary oo kaleeto ee, sida dhaxalka oo kaleeto qofka aabihii adeerkii awowgiis uu ka dhaxlo da-da oo kaleeto ama age qof da weyn oo kaleeto way keenaysaa waxaa jirta midka loo yaqaano arieta alobesia arieta oo sanka madaxa suniyaha xinrabaha ku dhacayso waana autoimmune disease waxaa jirta oo kale thyroid disease oo kaleeto such as hypothyroidism midka loo yaqaano uu keenaa hair style timaha dabitaankooda sha- qurxintooda sayloonka markii la aadayo ayadana saameynay ku yeelataa oo maxaa kamid ah haddii aada loo dabo timaha xididka ay ka dhimanayaan way keenaysaa marka qofka inay timaha ay inay bidaarku ku imaado waxaa kaloo keeni karo scalp infection ama maqaarka madaxa inuu ku dhacdo infection such as fungal infection ama cudurkan loo yaqaano fungalka oo ku dhaca madaxa waxaa kaloo keeni kara hormonal tinea capitis eh, hormonal cause sida low, uh, low level of testosterone in men ragga haddii testosteronka uu ka yaraado timaha ka daato Eh, in female ama dumarka oo kaleeto high level of androgen oo weliba cudur la dhahaya jiro polycystic eh, ovarian syndrome adigan timaha uu ka daadanaya Eh, waxaa kaloo keena inay timaha daato ama bidaar qofka ku dhacdo heya shamboos oo kaleeto shaambooyinka madaxa lagu dhaqo qaar ka mid ah bidaartii keenaan timahay guraan waxaa kaloo jiro een, hair oils timaha saliidaha la marina qaar ka mid a ayagana timahay guraan loss of vitamin b seven haddii qofka biotin qofka haddii uu ka dhammaado asna timaha bidaar waa keeni karaa Eh, malnutrition nafaqa darro intaasba waxay keenaan een, inay timaha qofka ka gurmaan ama bidaar ha noqdeen marka waan kala qaadaynaa waxyaalaha waxaa jiro een, laba baan kasoo qaadanaynaa haddii bidaartu ay tahay mid hereditary ama ay tahay hiddo hadday tahay oo kaleeto mid age sagaashan jir lixdan jir toddobaatan jir qof da-a konton ilaa midaas ayada ah daawo hadda aan leenaha hala qaata ma jirto inkastoo ay jirto dad haddana abuuraayo oo u aadaya dibadaha way jirtaa imaa inta kaloo aan soo sheegay isbitaalka haddii la imaado insha allahu tacaala daawadooda waa la helaa Eh, marka waxaan rabnaa ummadda inaan siino talooyin talooyinka waxaa kamid a inay qaataan si timahooda u baxaan oo ay ku dhicin bidaar vitamin b seven ama biotin maadaas ayada in la qaato coconut oil in la marsado saliid qumbaha in madaxa la marsado good diet ama raashin isku dheelitiran in la cuno shaambooyinka tayada leh oo la hubo inay timaha u roon yihiin in la marsado dabidda adag oo gabdhaha timaha ay dabayaan xididka ka diliyaan ruudka hajo taasna ha ka fogaadeen waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guudahana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد